الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم walaalayaal weli waxaynu ku sugan nahay xalqaddii ama xalaqaadkii iyo barnaamijkan ugu magac darnay raxmadda caalamka waanu ku iftiiminayna nebi maxamed alayhi الsalaatu wasalaam sidaa uu bulshadiisa iyo dadkii uu la noolaa qeybaheeda kala duwan ama dad jilecsan oo bermageydaa ha noqdaan ama dad xaqiisa ku gafay ama sharciga alle ku gafay ama aqoon daro wax ugu dhacay ha noqoto gaal iyo muslim labiyo dhadig mid weyn iyo mid yar addoon iyo xor siduu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam ugu naxariisanayey baynu jeclaysana inaynu xalaqaadkan kaga hadalno xalqadan waxaynu kaga hadlay insha allahu tacaala waanu dhacdooyin aynu soo qaadan doono nabigu sameeyey alayhi الsalaatu wasalaam oo ugu naxariisanayo dadka khaladka ku dhacay ama ha ugu dhacaan badrheedh oo ha ku dambaabaan ama aqoon la-aani ha u geyso oo jaahilnimo ha ugu dhacaan ama nebiga calayhi الsalaatu wasalaam laftiisaba ha ku gafaan siduu nebigu ula macaamilay ayaynu ka hadlaynaa waxaanu ogsoonna bini aadamku intii alla uu ilaaliyey sida ambiyadoo kale mooyaane inta kale inay gafayso dembiguna uu ka dhacayo kulu bani aadama khaطaa nabigu wuxuu leeyahy alayhi الsalaatu wasalaam bini aadamka dhammaantii waa gafaya laakiin kuwa gafaya waxaa ugu wanaagsan kuwa alle subxaanahu wa tacaala usoo noqonaya idan waa طabiica bashariya waa طabiicad alle subxaanahu wa tacaala u dhaliya bini aadamka wixii la ilaaliyey mooyaane inay gafaan khaladku ka dhaco hilmaanku ka dhaco jahligu uu ka dhaco oo wax bini aadamka lagu yaqaano wey mawaaqifta aynu ka soo qaadan karno dadka aqoon daradu ay u geysay inay khalad sameeyaan aada bay u badan tahay waxaa ka mid a calaa sabiili اlmithaal nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo saxaabadiisa tujinaya ayaa jamci waxaa soo galay saxaabiga loo yaqaano mucaawiya ibn اlxakam asulami sida ku timi صaxiixu muslim imaamu muslim uu saxiixiisa kusoo saaray salaaddii markuu soo galay mucaawiyatu bnu اlxakam iyadoo nabigu uu tujinayo calayhi الsalaatu wasalaam ayaa waxaa hindhisay nin saxaabada ka mid a waana salaada dhexdeedii ninkii baa wuxuu yihi yarxamuk wuxuu yihi alxamdu lilah ilaahay buu mahadiyey dabeedna mucaawiya ayaa wuxuu ku yihi yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariisto markaad hindhisto salaada dhexdeeda ilaahay inaad mahadiso iyado wax dhiba ma laha alxamdu lilah in la yidhahdo laakiin qofku inuu kuu jawaabo ku yihahdo yarxamuka allah hebelow ilaahay ha kuu naxariisto taasi waa khitaab iyada lama ogolaa mucaawiyatii buu sameeyey wuxuu hi yarxamuka allah ninkaagaa hindhiso allah ha kuu naxariisto saxaabadii baa soo eegay iyagoo la yaaban ninkan salaada dhexdeeda ku hadlaya ee qof u ducaynaya dabeedna waxau hi maa sha'nukum tanduruuna ilay uu la sii hadlay waar maxaad iga eegeysaan aad leedihiin buu ihi dabeedna waxay guda galeen qacmahooda inay boodyaha ku garaacaan si ay u aamusiiyaan dabeedna wuxuu ihi waan iska aamusa oo waxaan ogaaday inay aamusiinayaan markii salaada laga baxay ayaa waxau ihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam mucaawiya wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay ma arag macallin ka wanaagsan nebi maxamed maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana minhu ilaahay baan ku dhaartay macallin ka wanaagsan isaga hortii iyo isaga dabadii maalintaas weligay ma arag buuri maa kaharani ima hiifin oo ima canaanan walaa darabani ima garaacin walaa shatamanii ima caayin ee wuxuu igu yihi ina hadihi الصalaaة laa yصلxu fiiha shayء min kalaam الnaas inama huwa الtasbix والtakbir وaqira'aة الqur'an nabigu intuu u qaboojiye o u dejiyey calayhi الsalaaةu wasalaam i salaadan aynu tukanayno uma haboona waxa weeye hadalka dadku ay ku hadlayaan ee waa in la tasbiixsado allana lagu weynaysiiyo qur-aanna in lagu akriyo tan noocaas ayaa loo jideeyey waa tusaale dhaba nabigu ma canaanan calayhi الsalaaةu wasalaam ma hiifin ma kaahan ma dhibsan cidhidhi kama dareemin iskaba dhaaf inuu qacanta u qaado waa wax haboon nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam inaynu kaga dayano maanta qofku hadduu khalad galo oo boolisku ugu yimaado waddadii buu jaro maalan meel xun buu istaagay ama khalad kaleu ku dhacay waynu naqaanaa boolisku wuxuu samaynayo mid aflagaadeeya mid canaanta mid ku xanaaqa ilmahaagii baa la mida haddii khalad qofku uu sameeyo koob buu jabiyey xaalkeenna waynu is ognaha waxaanu samayno macallinkii qur-aanka dhigayey ardaygu markuu qur-aanka garan waayo ee laga yaabo inuu soo dadaalay amaba uu gaabiyey in hadalka lagu hiifo dhegada loo qaato la garaaco waxba fahmi maysid doqon baa tahay laga yaabo in la aflagaadeeyo waxaasoo dhani waxay nabigu samayn jira ma calayhi الsalaatu wasalaam waxayna halis u tahay wanaaggii dadka in la nacsiiyo oo laga fogeeyo nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam macalinkaasuu ahaa waa mucalimu اlbashariya waa afdal mucalim mawaaqifta waxaa ka mida cajiibka ah nabigu calayhi الsalaatu wasalaam masjidka inta uu soo galay maalin maalmaha ka mida isagoo doonaya saxaabadii inuu tujiyo ayaa wuxuu ku arkay masjidka qibladiisa xagga gidaarka xaako lagu tufay oo dadkii doonaya inay tukadaan ba qaar ka midi ku tufeen xagga qiblada oo gidaarkii hore masjidkaa xaaka ku tufeen markuu nabigu arkay calayhi الsalaatu wasalaam ma qaylin mana buuqin yaa sameeyey hala soo saaro inkaar habaar midna ma sameyn nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ol uu sitay ayuu soo qaaday nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dabeedna uu kaga xoqay xaakadiibuu kaga xoqay kadibna saxaabadii buu soo egay si degan buu wuxuu ugu yihi ayukum yuxibu an yucrad allahu canh keebaa doonaya alla inuu ka jeesto waa la khushuuco waa la aamus madaxii baa hoos loo foorariyey wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ayukum yuxibu an yucrad allahu canh keebaa doonaya alla inuu ka jeesto hoos baa loo foorarsaday mar saddexaad buu nabigu ku celiyay calayhi الsalaatu wasalaam waxay yidhaahdeen maya rasuulkii ilaahayo cidina ma jecla ilaahay inuu ka jeesto wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam midkiin hadduu salaada isu taago ilaahay buu la faqayaa hortaagan yahi yaanu qiblada xaggeeda candhuf iyo xaakatoona u tufin ayuu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam kadibna wuxu uhi waxaad ii keentaan cadar ii keena cadarkiibaa loo keenay usha caaradeedii ama afkeediibuu ku shubay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam dabeedna meeshii xaakada ayuu ku xaqay calayhi الsalaatu wasalaam waa tusaale labaad oo inoo cadaynaysa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam naxariistiisa tusaalayaasha waxaa ka mid a oo iyaduna la yaab leh nebigu isagoo masjidka ku sugan oo saxaabadiisii la jooga baa nin saxaabihii soo galay dabeedna kaadi buu la dhex istaagay masjidka masjidkiibuu ku kaajiyey saxaabadii waa canaanteen oo waa hiifeen zajaruuh fazajarahu الnaas dadkii baa is yihi ka dibiya qaar way ku qayliyeen oo waxay yidhaahdeen mah jooji kaadida jooji waa qiyaasaysaan qof kaadidii bilaabay oo kaadidii ay ka socoto isagoo doonaya inuu nafiso oo kaadidii ka soo baxayso in lagu celiyo o la yidhahda dibadda ula bax magaalada kala bax waa shay aada u culus wey saxaabadu taasay ka codsadeen nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa tusrimuu waar kaadida ha ku celinina kaadida ha ku goynina kaadidiisa ha dhammaysto ha la yska daaya buu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam markuu kaadidii dhammaystay ayuu nabigu u yeedhay baaldi biyo ah wuxuu yihi halagu shubo kadibna ninkiibu u yeedhay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxau ihi ina hadihi اlmasaajid laa yaslu laa tasluxu lishay min hada اlqadari wala اlbowl masaajidada munaasib uma aha kaadidan iyo qurunkan aad ku samaysay waxaa loogu talagalay alla in lagu xuso salaadana lagu tukado qur-aankana lagu akriyo kadibna nabigu calayhi الsalaatu wasalaam qaabkaa wanaagsan ee deganaanshuhu ku jiro ee naxariistu ay ku sugan tahay ee aan la dhibaatayn kaadidiina lagu celin la hiifin la canaanan la dagaalin qaabka noocaasuu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ula dhaqmay mar dambe markii salaaddii la tukaday ninkii acraabiga ah ducooyinkiisa waxaa ka mid oo laga maqlay allaahuma arxamnii wa muxamada walaa tarxam macanaa axada ilaahayow aniga iyo nebi maxamed oo keliya noo naxariiso waxaanan kaa codsanayaa cid kale waa jamacii saxaabada inaadan u naxariisan baan kaa codsanaya nabigu intuu maqlay calayhi الsalaatu wasalaam ayuu hi laqad xajarta waasica waxaad xidhay oo aada cidhiidhisay waxa weeye mid ilaahay uu waasi waasiciyey wa raxmatii wasicat kula shay raxmadda alle cid walba deeqaysa cidhiidhi ha ka dhigin buu ihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mida mawaaqifta cajiibka ah ee nabigu uula dhaqmay dadka dembiilayaashae dembiga ku dhacay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa u yimi nin acraabiya wuxuu u sheegay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam bishii ramadaan isagoo sooman xaaskiisa inuu u galmooday wuxuu uhi maxaa laygu leeyahy dabcan nin u bareeray buu ah wuxuu nabiga u yimi isagoo le halagtu waa ahlagtu xaaskaygiina waan halaagay ana naftaydii baan halaagay xaaskaygii baan u galmooday maalintii ramadaan anagoo sooman waa dembi aada u weyn waa gaf aada u weyn bishii ramadaan harhkeedii galay iyadoo la sooman yahay in la galmoodo waa shay aada u weyn xurmadii bisha ramadaan baa la jebiyey oo meel lagaga dhacay nabigu isma dhibin calayhi الsalaatu wasalaam si qabo wuxuu u weydiiyey hal tajidu maa tuctiq qoor addoona oo aada xoraysa ma haysa maya buu wuxuu ku uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ma awoodaa isagii baa la weydiinaya lama odhan qoor xoree lama odhan oo iska tag waa la weydiiyey ma awoodaa maya buu waxaa la yidhi laba bilood oo xidhiidha lixdan casho inaad soonto ma awooda maya buu de uu leeyahay sida riwaayadka qaar tilmaamayaan oo waxaa igu kalifayba bishii ramadaan oo keliyaan sabri waaye laba bilood oo xidhiidha inaan soomanaado iyada lafteedu waa wixii aan ku halaagsamay ma xamila ma xamilaya buu wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam haddaba ma helaysaa lixdan miskiin cuntadood wax hal mar la siiyo waxa u ihi maya waxaan siiyo ma hayo iyadoo xaalku sidaa yahay waa isa soo taagtay oo ninkiina uu leeyahay saddexdaad sheegtay ma awoodo mana hayo ayaa nebiga waxaa loo keenay salla timira baa loo keenay dabeedna nebigu wuxuu yihi kan qaad kafaara gudkaanu kaa bixinaynaa salladan qaadoo masaakiinta u qaybi ninkii inta uu yaabay bini aadamkana damac lagama waayo ayuu yihi yaan siiyaa aclaa afqara mini ma cid aniga iga baahi badan baan baan siiyaa wallaahi maa bayna laabatayha ahlu beytin afqaru mina ilaahay baan ku dhaartay magaalada labadeeda daamood labadeeda dhinac inta udhaxaysa wallaahi inaanan ku ogeyn family ama qoys naga faqiirsan aniga annaga yani wuxuu ku dhaaranayaa hubaal ma ah waa male malaha xooga badan ee aada filanaysana waad ku dhaaran kartaa adoo aadan hubin laakiin waa male aada u badinayso ninkii hebel ma yimi ma iman waar waa yimi wallaahi ma iman waa sidaad u badinaysa wey wax dhiba ma laha xadiidkanaa ka mid oo loo daliishanaya waayo ninku ma hubo inuu dadka magaalada joogoo dhan inuu ugu faqiirsan yahay ma hubo wa maca dalik waa ku dhaaranaya nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam uma diidin dabeedna nebigu calayhi الsalaatu wasalaam salladii buu u dhiibay waxau ihi acimuu ahlag ehelkaaga sii haddaba ninkuu dembiga uu sameeyey intuu leegyahay waa fahnay kafaara gudka qaabka nebigu ugu soo bandhigay waynu fahnay in loo fududeeyey oo isaga awooddiisa iyo karaankiisa la weydiinayay ta saddexaad nebigu timir loo soo hadiyadeeyey buu doonay inuu kaga bixiyo oo kafaara gudka lagaga bixiyo markuu caddeeyey isaga laftiisu inuu u baahan yahay isaga laftiisaa la yidhi cun oo qaado naxariista intaa ka badan qof dembiile ah loo samaynayo waxaa weeye nebi maxamed unbaa laga hayaa calayhi الsalaatu wasalaam mawaaqifta waxaa ka mid a nebigu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam dabcan markuu nebigu sallada siiyey waa qoslay ilaa uu dhool la caddeeyey oo ilkihiisa dambe ay ay muuqdeen isagoo la yaaban ama la dhacsan ninka waxa weeye geesinimadiisa iyo dhiiranaantiisa dembi weyn buu la yimi waxaa la doonay in wax laga bixiyo intii laga bixinaya lafteeda damac ka galay oo yihi annagaaba u baahan waana ninkii khaladka sameeyey khaladkiisa lagu caawinaya ama lagu kaalmeynaya mawaaqifta waxaa ka mid a cajiibka ah ee halista ah saxaabadii ku gafay gafafka waaweyn ee habdhismeedka dowladda saameynaya inuu nebigu u naxariistay dowladuhu hadda waxay yaqaanaan wax loo yaqaano alkhiyaanatu alcudma in dowladda la khiyaamo siraha dowladdu leedahay cadowga in loo gudbiyo waa dembiga ugu weyn ee dowladi qof ay ku qaado xukunkiisuna waa dil wey khiyaano qaran baa la yidhaahdaa waa in cadowga dowladdu ay leedahay siraha loo sheego welibana xogtu hadday tahay taati ka dagaal ama xaalad taagan oo sir guud oo dowladdu ay leedahay aanay ku saabsanayn xaaladdaas way ka sii adag tahay saxaabadii ficilka noocaasa ku dhacay qaabkay buu nabigu la dhaqma calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday markuu doonaya nabigu inuu ku duulo fatxi maka sanadkii sideedaad wuxuu jeclaa nabigu calayhi الsalaatu wasalaam iyadoo aan la ogey inuu waxa weeye ka dul dego oo madiine sidaa maka sidaa ku qabsaday nabigu calayhi الsalaatu wasalaam madiine waxaa la jooga nabiga xaatib bna abi baltaca qurayshta asalka ah ee maka u dhashay kama mid ahayn xulafu la ahaa dad buu xidhiidh la lahaa xaasiya ubad baa u joogay maka oo loogu dhaqaalaynayo gaalada ugu dhaqaalaynaysa oo ay kaga warhayeen markuu maqlay nebi maxamed inuu maka ku duulayo isagoo saxaabiya oo welibana muslima oo diintiisa aan laga shakisanayn xogtii buu u gudbiyey waxa weeye gaaladii u gudbiyey gabadh buu u dhiibay gabadhu waxay gelisay timahay gelisay waxa weeye warqaddii loo dhiibay waxay ku socotaa maka waxyigii baa soo degay gabadhii baa la doonay gabadhii baa lasoo qabtay kitaabkiina waa laga helay oo nabigu calayhi الsalaatu wasalaam saxaaba u diray wuxuu i meesha rawdatu khaaq la yidhaahda taga gabadha noocaasa kitaab bay sidaa warqad bay sidaa maka ku socota ha laga soo qaado iyadana hala keeno waa la keenay qisadii waxaa loo ogaaday inuu ka dambeeyey xaatib ibn abi baltaca uu u yeedhay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa lagu yidhi maa xamalak yaa xaatib xaatibo waxaanaad samaysay maxaa kugu kalifay waxaanaad samaysay waa maxay xaatib ibn abi baltaca wuxuu ku jawaabay rasuulka allow ha igu degdegin waayo anigu quraysh asala maan ahayn nimankan muhaajiriinta kula joogee maka ka yimi iyagu waa dad dhalada dadkoodii baa joogay qaraabadooda waxaan jeclaystay hantidayda iyo ubadkayga in la ii ilaaliyo qacanna aan ku yeesho abaalna inaan ku yeesho abaalkana ay ii gudaan oo ehelka iyo maalka ay ii ilaaliyaan ilaahay baan ku dhaartaye gaalnimo uma samayn ficilka noocaas raallina kuma ihi gaalnimo intaan islaamay dabadeed hadalkaa dhabtaa buu sheegay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam nabigu wuxuu uhi laqad sadaqakum ma qiyaasaysaan ciidan duulaana oo rag ciidankii ka midii ay doonayaan inay sheegaan ciidanku halkuu u socdo diyaar garooba isdifaaca taba istabaabusheeya waa laydinku soo baqan yahay hawl sahlan ma ah wa maca daalika cudurdaarkii uu sheegtay nebigu waxau uhi laqad sadaqakum ninku rabbuu idin sheegay cumar ibn اkhadaab baa soo boodo waxa uu ihi rasuulka allo waa munaafiq gaalada hoosta kala socda innagana islaamnimo inoo muujisanaya wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ii daaya aan qoorta ka gooyey qoortaan ka gooyo wuxuu uhi nabigu inahu qad shahida bedra beder buu ka qeyb galay maxaana ku ogeysiiyey cumarow inuu alle subxaanahu wa tacaala ahlu beder uu daalacday dagaalkii beder dadkii ka qeyb galay uu yihi waxaad doontaan sameeya waan idin dambi dhaafaya ninkanina beder buu ka qeyb galay yacni wanaaggaa hore uu sameeyey ayaa loogu dhaafaya nebigu waa u dhaafay calayhi الsalaatu wasalaam laba dambana ismay weydiin waa wax cajiiba wey sida nebigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ula dhaqmaya saxaabadiis sida uu ugu naxariisanayey sida uu ugu turayey ayay waxa weeye tusaale weyn u tahay markaynu ka hadlayno dembiilayaasha waxaa kaaga filan oonu kusoo gebagabaynayna ninkii maaciz alaslami lo odhan jiray ee nabiga u yimi calayhi الsalaatu wasalaam isagoo zinaystay xaas horena soo maray nabigu aada iyo aad buu ugu naxariistay su-aalo badan buu nabigu weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam intaanu su-aalaha weydiin nabigu wuxuu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam miyaad ilaahay u noqotid oo alle subxaanahu wa tacaala aada u toobad keentid wayxaka hoogtay irjic noqo faاstakfir illaaha watub ilaahay dambi dhaaf weydiiso u toobadkeen oo waxa weeye iska noqo intuu tegay buu soo noqday wuxuu hi waxaan doonayaa in layga maydho dembiga yacni dhagax in laygu dilo wuxuu hi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waar iska noqo ilaahay u toobadkeen dhagaxaa looga naxariisanay mar saddexaad buu ku celiyey nabigu wuxuu hi calayhi الsalaatu wasalaam maxaad doonaysaa in lagaa maydho wuxuu hi waan zinayst wuxuu hi nabigu axsant guur hore ma soo marta haa buu yii taana xukumkeedu waa dhagax in lagu dilo wuxuu hi nabigu abika junuun miyaad waalan tahay maya buu yii kuma kaaftoomina tolkiibuu weydiiyey hal tarawna bicaqlihi ba'san war caqligiisa miyaad wax ku ogeyde inun haddii la odhan lahaa maal maalmuu ka dhaaf bixiyaa ma waash waa la iska dayn lahaa waxay yidhaahdeen wallaahi maa ra'aynaahu ilaa wafiya alcaqli nin caqligiisu buuxa mooyaane wax kale kuma ogi wuxuu uhi nabigu ma khamri buu cabay ma khamri baad cabtay baa la yidhi maya buuri afkiisaa la ursaday nabigu wuxuu ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam lacalaka qabalta aw gamazd waar ma laga yaabaa inaad dhunkat inaad dhunkatay ama aada gujisay oo taa aada zina uga jeedo waayo iyada lafteedu waa nooc zinada ka mid a maya buuri wuxuu hi nabigu anigtaha ma toos baad ugu galmootay haa buu ihi nebi allow nabigu calayhi الsalaatu wasalaam aada buu dadaal wuxuu hi nabigu kaxeeya oo banaanka ula baxa dhagaxna ku dila markii dhagaxii lagu bilaabay ayuu baxsaday waa laga daba tegey wuxuu hi nabigu hadduu baxsaday maad iska daysaan markuu xanuunka dareeme u baxsaday maad sidaa faraha kaga qaadaan buu hi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam yani waxaasoo dhan waxaynu ka qaadanaynaa bal waxaa ka sii daran nabigu calayhi الsalaatu wasalaam nin huzaan la yidhaahdo oo ku guubaabiyey maaciz inuu nebiga u sheego nabigu calayhi الsalaatu wasalaam intuu qisadii maqlay buu ninkii la hadlay wuxuu uhi maad iska daysa ilaahay haw toobad keenay maxaad u asturi weyday maxaad igu kaliftay in aniga la i keeno wuxuu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam tacaafu lxuduuda fima baynakum xuduudda isu cafiya dhexdiin famaa balaganii min xaddin faqad wajab laakiin wixii xada xad alle isoo gaadha kaasi waa waajibay waa fulaya bal waxaa dhacday markii xadka laga ogay baa dadka qaar ka hadleen wuxuu maqlay nabigu calayhi الsalaatu wasalaam laba nin oo odhanaya ilaahay baa is asturay oo maagaya maacis maagaya nabigu calayhi الsalaatu wasalaam waxoogaa buu socday wuxuu ku soo baxay dameer baktiyey dabadeed nabigu waxa uu ku yihi hebel iyo hebel maye waa labadii nina maacis maagay way u yimaadeen wuxuu ihi nebigu cuna waxay dhahan subxaan allah sidee loo cunaya nebigu waxa uu ihi walaalkiina hilibkiisa markaad cunayseen maacis ta noocaasa ayaa ka xun inaad hilib dameeroo bakti aada cuntaan waxaa u yimi safaan ibnu umaya wuxuu u keenay nin go-iisa ka xaday dabeedna nebigu wuxuu uhi qacmaha hala jaro dabeedna safwaan ibnu umaya wuxuu uhi nebi alla waan cafiyey go-una waa sadaqo waxa weeye hala iska dhaafo nebigu waxau ihi hallaa qabla an taatiyanii bihi oo maxaad sidaa u yeeli weyday intaadan ii keenin hadduu isoo gaadhay isaguna uu qirtay waa in xadka laga oogo waxay kutusaysaa dadka xitaa dembiyada waaweyn ku dhacay siduu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam ugu naxariisanayay sida uu karaamadooda iyo ardagooda u difaacayay qaabka wanaagsan ee nebigu uula dhaqmaya calayhi الsalaatu wasalaam waa dadkii dunuubta waaweyn ku dhacay ayay waxa weeye tusaale u tahay bal maxaad u malaynaysaa dadka kale wallahu aclam salى اllahu waslama calى nabiyina muxamed wa aalihi wa صaxbihi waslm